waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
waxaan yani samaysiinaya aan leeyahay samariyeynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto dadkii kaga baxay waxaan leenahay inaa lilaahi o inaa ilaahi raajicuun intaa kadib ka kooban ma jirto oo cad oo ilaa iyadanka muxahay aanu haynaa ma jirto dadka muxahay ku nafwaayey balse waxaa laga dareemaya magaalada buraaco xarunta gobolka togdheer inay dadku aada u badan yihiin xaafadaha magaalada buraaco markaad maraysid markaad waxoogaa sootid waxaad la kulmaysaa meel ay tacsi ka jirto oo la sheegay la sheegayo inay qoyskan uu qof kaga dhintay doontan dhowaan ku degtay horaanta xeebaha dalka masr kaasoo tahriib yeelaha oo ku socday xagga iyo dalka talyaaniga iyagoo aaminsan inay noloshooda wax ka bedelayaan balse geerida ugu timi badda inay badnaayeen tiradu inay tiradu badan tahay waa dareemaysaa runtii magaalada buraaco oo sidana yani maan arago markii ugu horeysay tira intaa leeg iyo geeri intaa leeg ay ku habsato hargeysa way jirtaa sidoo kale dada reer hargeysa iyo gobolada kale iyo soomaali badan oo kale balse wax tiraa ma hayno mar labaad waxaan ku hadnayaa inay tiradu ka qiyaas qaadanayno inay aada u badan tahay markaad magaalada gudaheeda sida looga dareenayo iyo sida loo hadlayo iyo dadka badan ee lagu tirinayo hebel iyo hebel iyo hebla ayaa ku jiray waa gartay waa mahadsan tahay marka waalidiinta ay dhallinyaradoodii ama caruurtoodii geeriyoodeen qaar ka mid aad la hadashay sida igu maqaala marka akhbaartu iyaga sidee kusoo gaartay markii u horreysay maxayse kuu sheegeen waxay ii sheegayeen dad kala duwan ilaa waxaan soo wareystay barnaamij kasoo diyaariyey ilaa shan qoys oo kamida dadkii dadkoodu ku dhinteen badda marka waxay ii sheegeen wararku inay kusoo gaarayeen ninka la yidhahdo mukhaliska ama ninka muxaha doonta saarayay lacagta ka qaaday ee u dhexeynayay iyada iyo weliha doonta ninka mukhaliska doonsaarahaas ka dilaayayay ayaa telefoon soo wacay qaar fariimuu soo diray qoraal ahaan qaar si toos uula soo hadlay isagoo u sheegaya inay ka sabraan yani hebla iyo hebel qof kasta magaciisa u sheegayay waxay ku jira wuxuu ku jiraa qofkaasi dadkii dhintay marka ka sabra marka warku saasuu kusoo gaaray ka horna waxay ku jireen xaalad ah bay ii sheegeen inay ku jireen xaalada ay ka warwaayeen ay warwar ku jireen marba isaga la xidhiidhayeen intay suuqa ka maqlaan inay doontaasi degtay balse mukhalidka markay la hadlaan uu sheegayay inaanay warkaasi saxayn balse dhowr maalmood kadib u xaqiijiyeen warkaasi sax yahay ay samraan mukhalaskaasu markama nin soomaaliya ah xageesa jooga cabdimaaligo mukhalaska laftiisa anaa la hadlay oo nin soomaaliya jooga masar jooga weliba nin reer burca marka shalay la sheegayey yani faahfaahin laga siinayey iyo beesha uu kasoo jeedo iyo yani waxaan ufahmay inuu yahay kasoo jeedo muxaha magaalada burca kasoo jeedo gaar ahaan dadkii geeriyooday ninkii saaray ma garanayo isaga yahay dad badan inuu saaray laakiin reer burca baabu haba waxawey dadka mukhalasiinta waa dad soomaaliya oo la garanayo hataa qaar halkan ay maraan ku arkay dad doonyaha libia ka saari jiray burcadan ku arko qaarba hata burcadan joogo oo yani macruufiina marka guud ahaan magaalada burco iyo somalilan arrintan sidee looga dareema kastoo qaar ka mid aad noo sheegtay wallahi ta ugu hadalhaynta badan ayay muxuhay tahay sheekadan sheekada ugu hadalhaynta badan ayay tahay dadkii way wada bedelan yihiin qof kastaaba meelun bay kasoo gelayaan dadkaasi qaar yani garasho ahaan qaar jaar ahaan qaar ehel ahaan qaar saaib saaxiibtinimo saaxiibtinimo dugsiyi saaxiibtinimo xaafadeed saaxiibtinimo magaalo dadkii waxa weeye dadku waxa weye inta badan dadku ay ehel waa dad isu dhow dhow dadkan muxuaha firco wada degan laftooda ayaa laftooda saa u kala fogeen oo yani magaaladu waa laiswada yaqaanaa marka dadkii murugo weyn bay ku samaysay murugo raad murugo yani raadkeeda wuxuu ahaa runtii sii ugu saamaynta badnayd intii aan arkaya doonyo degayay oo xataa reerba ku jiray tan mid lamid a ka argagax badan muxuaha runtii maan araga dadku say yihiin iyo inta sida loo hadalhayo iyo badnaanta dadka marka waxaan booqday shalay oo ugu dambeysay waxaa kamid ahaa qoysaskaan booqday waxaa kamid ahaa qoyskii labada lamaane ayaan booqday marka hore waxaan ku horreeyay qoyska marba qoys baan muxuaha raadinayay waxaan ku horreeyay qoyska inanka axmed suuriye ibraahim ayaa loola jiray marwad labadiisana waxaa loola jeeda kawsar jaamac xasan ayaa loola jeeda reer bay ahaayeen laba dhalinyaraa bay ahaayeen oo sacuudiga isku guursaday kadibna go-aansaday inay u tahriibaan oo halkan yimi oo isagoo intuu halkan soo maray ibrahod kusoo laabtay waalidkii ugu sheegay inuu tahriibi doono xaaskiisina kaga daba timi masar kaga daba timi halkaasay ka tahriibeen unaf waayey gabadha waxaa loola sheegay inay ahayd bilihii ugu dambeeyey ay maraysay uur bay lahayd bilihii ugu dambeeyey maraysay waxaa inoo xaqiijiyeen inay bishii toddobaad maraysay oo saddex bilood ugu haysanaayeen uurka marka qoyskaas marka wareysanaya runtii waxa weye yani qoyska inanka gaar ahaan marka ku horreeyay aada iyo aad bay u murugeysnaayeen waa dareemi kartaa waxau ahaa kii lixaad ee ka dhintaa qoyskan qofkii lixaad ee ka dhintaa waxay ii sheegeen in shanka ka horreeyey ay ku dhinteen iduu ku dhintay dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya kun sagaal boqol iyo toddobiyi todobaatankii afar kalena ay ku dhinteen muxuu ahaye dagaalkii slmta ama jabhadda kii shanaad ama kii lixaadna uu ku dhintay badda marka waxaa usoo haray qoyskaas reer suuriya ayaa la yidhahdaa nin kula imika ka nool marka murugo weyn bay ku reebtay muxuu ahaye eeladii reer suuriye waxaan waraystay laba hablooda saddex qof baan waraystay afar qof baan idhaahde laba hablooda uu la walaal ahaa iyo inan waabti ahaa iyo inan uu adeeru ahaa yani runtii anigu inta wareysanaya waan la ilmeeyey waan xamili kari waaya aniga lafteeda yani qoyskaas marka dareenka qoysas kaleo aanu booqanayna aada bay u murugeysnaayeen waxaanu leenahay samir iyo iimaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali